Maamulka Hirshabelle uu horkacayo la taliyaha madaxweynaha Hirshabelle dhanka arrimaha deegaanka, la taliya Axmed Asoodi ayaa digniin ka soo saaray fatahaada laga cabsi qabo inuu sameeyo webiga Shabeelle. La taliyaha ayaa bulshada u diray fariin baaqo ku salaysan inay ka fogaadaan meelaha uu ka dhow yahay webiga Shabeelle.
maanta waxaan soo gaarnay degmada balcad oo ay naga soo gaartay degniino sar u kaca fatahaadaha waxaan u imaanay booqasho wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowladda hirshabeelle tiim ka koobanoo aan hogaaminayo waxaan uga degaynaa muxuu ahaay shacabka inay ka feejignaadaan fatahaadaha uu samayn karo mar kasta webiga shabeelle waxaan si gaar ah aan uga degaynaa digniinta ay ku wajahan tahay bulshooyinka iyo magaalooyinka kale ah caasimadda dowladda hirshabeelle ee jowhar beledweyne ulo burde ee jallaqsi iyo balcad oo hadda aan ku suganna webiga shabeelle ayaa mara bartamaha soomaaliya waxaana dhowrkii bilood uu mar uu sameeya awal dhowrkii sana mar uu ahaa jiray hadda dhowrkii biloodba mar wuxuu sameeyaa fatahaad taasoo sababta khasaare nafeed iyo mid hantiyadba uu ka dhasho inta badan sarakaca webiga waxa uu nooga yimaadaa dhanka etoobiya gaar ahaan buuraleyda oo sababaya in heerarka webiga uu sare u kaco dowladda hirshabeelle ayaa dadaal dheer ugu jirto arrinkaas in xal looga helo si xal loogu helo iyadoo bilowday mashruuc la dhahaayo mashruuca sabuun ee biixireenka u ah taasoo aan u argan inuu xal u keeni doono caqabadahan iyo dhibaatadan hirshabeelle haysto sanooyinkii lasoo dhaafay arrinkaasoo ay sabab u tahay isbeddelka cimilada marka waana arrinkaas in oo si gooni ah loogu taxdiro